Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buugga Madxafka Cadaabta oo uu qoray Cabdiqaadir Shiro Faarax kaas oo ah buug ka sheekaynaya marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dalkeena Soomaaliya kadib markii ay dhaceen burburkii iyo dagaaladii sokeeye. Munaasabadda bandhigga buugga waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiirro iyo sidoo kale bulshada qaybahooda kala duwan. Qoraaga buugga Madxafka Cadaabta Cabdiqaadir Shiro Faarax ayaa sharaxaad ka bixiyay buuggan uu qoray iyo waxa ku dhaliyay qormadiisa.
maxaa markhaati oo caddaynaya waxa buugga ku qoran in ay yihiin wax sugan waa su-aal yani istaahisha in lais weydiiyo waxa buugga ku qoran ma sugan yihiin aniga agtayda haa hal shay oo opinionkayga ah kuma jiro buugga saddex qaybood buu ka kooban yahay wax aniga aan goobjoog u ahaa wax cid goobjoog u ahayd ay qortay oo markaa lagu kalsoonaan karo oo laga xi- laga xigan karo iyo qof marka xas- yacni jabtarka xasuuqyada lagu jiro qof ka badbaaday xasuuq dhacay oo la hubo inay sugan tahay inuu ka badbaaday intaa marka la isku daro waxaa ka dhalanaya buuggaas afartan boqoloo bej ku sii dhow waxaan ku talinayaa waxaan ku talinayaa inaad isku daydaan buuggaa inaad akridaan ma ahan inay habboon tahay in buug badan laga iibsado laakiin waxaan leeyahay inay habboon tahay maskax waasaca in la sii doo Dhanka kale qaar ka mid a mas'uuliyiintii bandhigga buugga ka soo qayb galay oo madasha hadalla ka jeediyey ayaa buuggani bogaadiyey ayagoona dhalinyarada ku dhiirageliyey inay akhriyaan buuggan oo ah mid taariikh badan xambaarsan.
na dalka markuu burburay waxaan ognahay inuu dhacay dagaalo sokeeye oo jahli ah oo qoloqolo la sulaayey inay dhacday waxa la yidhaahdo birmageeto dadkii loo laynayey inaa adduunka qaxooti aan aadnay ma jirin soomaaliya burburka ka hor dibadaha lama aqooni qaxooti lama aqooni barakac lama aqooni marka waxay ka dhashay waa isdhooga ilaa hadeer bayna haysaa oo magaaladan kismaayo maanta joogno boqol iyo toddobaatan ay dhibiisa joogo oo gudaha ku dhex ku barakacay iyo kuwo wadamada deriska kasoo laabtay weli qaxootigii barakac wuuna unagu faraa faruu nagula jiraa mar marka waxaan rabnaa qoraaga buugga inaan u mahad celino oday ah waagi hore dhalinyaraa noo imaan jirtay hadda laakiin adeer waa ninkii ugu daadi yaraa oo noo yimaado wiil oo qoraag buugga ah saaxiibka ah waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inay mar kasta ku dhiiradaan dadka noocaan oo kaleta ama qorayaasha noocaan oo kaleta inay magaalada kusoo dhaweeyaan oo ay- ay sanadkan ciise wuxuu sheegay in buwaag badan lagu soo bandhigay laakiin waxaan rajeynayaa eh, sanadka soo socda 2025 intaa inay kasii badan doonaan sidoo kaleeto waxaan rajeynaya insha allahu tacaala eh, deegaanada jubbaland in kismaayo bis aan lagu ekeyno buuggan deegaanada kaleetana la geeyo oo si ah, ay dhalinyaro eh, dhalinyarada reer kismaayo ayagana kuwa la mid ah inay deegaanadaas ku nool yihiin
Kismaayo ayaa noqonaysa magaaladii saddexaad ee lagu soo bandhigay buuggan Madxafka Cadaabta loogu magac daray waxaana buugga qoraagu uu kaga sheekeynayaa taariikhda iyo marxaladihii kala duwanaa ee dalku soo maray muddadii burburka lagu jiray.